sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa kusoo laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu shalay magaalada nairobi kula soo kulmay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton warar aanu ka helnay magaalada nairobina waxay sheegayaan in madaxweynuhu ka baxay shir ay maanta halkaasi ku yeelan lahaayeen qaar ka mid a saxeixayaashi rowr maabka maxamed cabdi xasan dheere ayaa arrimahaasi ka wareystay xildhibaan cawad axmed cashara oo ku sugan nairobi wallaahi wararkaan anigu helayo waxaan maqlayay waxaa jiray laba ka mida qolooyinka lixda lixda ahaa inay ka habsaameen wakti badan uu dhacay oo la sugaayey dabadeedna uu taa u dulqaadan waayey qodobkaa waa la sheegayaa dabadeedna uu madaxweynuhu soo baxay oo airbortka tegay dabadeedna mahiiga ay ka mahiiga uu ka daba tegey dabadeedna uu ku gacan sayray dabadeedna uu aaday xamar wararkaas ayaa soo baxaya waxaa kaleeto la sheegayaa qaabka dad baa waxay wadaan in madaxweynaha doorashadiisa la horraysiiyo lasoo hormariyo oo meesha ra-iisul baarlamaanka laga dooran jiray waan gartay in uu jiro ra'yi sheegaya in lasoo hormariyo doorashada madaxweynaha ka hor afhayeenka baarlamaanka iyo xubnihiisa yaa wada fikraddaas maxaase madaxweynaha uuga cadhoonayaa qodobka la soo jeediyey wallahi qodobka inuu ka cadhooday ma aqaana waxyaabaha laga cadhooday ka mid tahay maxaa jira madaxweynaha procedure ba iskaba jira madaxweynaha dambeeya mar haddii baarlamanka lasoo doorto laakiin baarlamanku hadduu jiri jiray ayaa madaxweyne horeeya ma garat waan gartay marka markii madaxweynuhu uu cadhooday ee uu go'aansaday inuu ka baxo shirka ay lahaayeen saxeixayaashu ee magaalada nairobi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay agustin mahiga tallaabo nooceeya buu qaaday waa ka daba tegey markii uu damca wuxuu damcay inuu iyo ay shirka sii wataaniin iyaga iyo igad iyo maxay ahayd ombas iyo kuwa saxeixayaasha ah oo shalayna isku qabsaday maxay ahayd sunna waljamaaca dhexdeeda isqabsatay khilaafku ma aha khilaaf qura madaxweynaha ku koobane shalay waxa isqabsaday sunna waljamaaca dhexdeeda isqabsaday ninkii shirka fadhiisan lahaa iyo ninkii kaleeto maantana kii fadhiyey maaha midkii kalaa fadhiistay maxay ahayd arrinta markaa saasaa dhacday mahigana wuxuu qaatay tallaaba ah inuu soo celiyo maxay ahayd laakiin kuma guulaysan waan gartay shirkii shalay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton ee la yeelatay madaxda soomaalida wuxuu ekaa shir laysku afgartay wixii la samayn lahaa inta ka dhiman xilliga kala guurka marka waa maxay buuqan soo baxay baad is leedahay shirkaas waa waa waxa wuu ahaa shir si diblomaasiyad ah baan u arkaa in maaragtay ay afgarasho maaha hawshaad soo qabateen bay sheegtay laakiin maraykanka dimuqraadiyadsiisii wixii laga filayay meesha kama muugan waxa la filayay nimanka hadda wada hawsha in tuhmad weyn loo soo jeediyey oo arrintooda inay jamciyadda qoroomaha ka dhexaysa security consulka ay dhex jiilay waxaa la filayay wax muujinaya oo niyadgeliya dimuqraasiyad inay soomaaliya kasoo socoto in ay markaa yidhaahdaan dadka wax loo haystaa waa inay dhinac u lexdaanin oo maxay ahaytoy intay ka caddaanayso inan hawl dembi aan maaragtay fal dembi aan lo aanay ku jirin qaanuunka dadka macaamilka dimuqraadiyaduna waa saas maxaa jira in la ogolaado weeye cadaaladdu meeshay rabtay in meeshay sax ahayd inay marto
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cawad axmed cashare oo khadka telefoonka ee magaalada nairobi igu warramayey dhinaca kalena ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya ee arrimaha dib u heshiisiinta cabdulqaadir xaaji maxamuud dhaqane ayaa isna ku eedeeyey xubno ka mid a saxiixayaasha inay maamuus xumo ku sameeyeen madaxweynaha soomaaliya haarun macruuf ayuu uga warramay siday wax u dhaceen
horta madaxweynaha waa xamar buu ka degay madaxweyne sheekh shariif wuxuuna sheegay in uu shaqa usoo tegay muqdisho oo wax ara a jirin arrintaa marka wasaaradda wasaafinta ha ahaatee ama afeenka dawladda ha ahaatee ama asagaba afkiisa ayaa u baahan in laga caddeeyo hase ahaatee inta ogaantay anu aan ogahay dhaqan ahaan waa maanta shirka iyo qaabka loogu talagalay iyo qaabka loo dhaqmay qaab maamus xumaa waa jiray qaab brotocool xumaa waa jiray oo ay isla qirayaan waktigooda in madaxweynaha lagu sameeyey marka waxyaala ka waaweyn baa kolley jira haarun oo dee bismi raxmaan raxiim haddaan ka hadlo qodobada u waaweyn ee laisku hayay kolley waa la socotaa dastuurka waa la ansixiyey doorashadii baarlamaanka la galay hillary clinton waa lais arkay marka aduwaa taqaanaa kolbaba saxaasho qaarkood qaabkii waxay wadaan ah in aqalkii sare mar labaad lasoo celiyo oo kontonkii xubnood aqalka sare la sameeyo qaar waxay leeyihiin baarlamanka guddoomiyihiisa laga hormariyo madaxweynada doorashadooda doorashada madaxweynaha lasoo hormariyo arrimo hoos hoose oo sheeka soomaaliga daahin jirtay waa jirtaa meesha laakiin madaxweynuhu hadda siduu sheegay inuu ku tegay shaqa ayaa jirta laakiin way jirtaa qaab maamus xuma oo dhacday iyo brotocool xumo dhacday way jirtaa haarun waa gartay brotocool xumada iyo maamus xumada dhacday maxaa ka mid ahaa shalay iyo maanta may kulley maanta qaabka shirku dhacday kulley sidaa loo yiri sheekhayaal baa leedayahay oo waa isku daalayeedme aftaroor hadda sheekh shariif waa madaxweyne marka hadduu waktigiisa dhamaado ama doorasho la gelay in la ixtiraama loo baahan yahay oo haddii wakti la ballamo wakti lagu imaado haddii meesha isagu joogo shirka uu ka dhacayo la yimaado arrimo noocaas ahoo baa waxaa iska jirjira marka dambe sidii loo lahaa siixayaasha isku mid la noqday oo aan aan ixtiraam jirin marka ma shee ma sheegayo cidda diiday cidda dib dhacday iyo cidda kasoo dahday waa arrimo nooca ku saabsan waktiga shirka iyo meesha lagu shirayay iyo qaabka loo shirayay iyo ixtiraamnimadii madaxweynimada marka intaa kasii dheeraan maayo ee haarun waa gartay wax maamus xumo ah oo dhacday markii uu madaxweynuhu la kulmayey hillary clinton miyaa jirta may may may may taa maxaa ma awaanteen ma jirto waa waxaan ka warqabaa maanta shirka dhacayay iyo in sagaalka subaxnimo laiskugu imaado hotelkuu degnaa iyo iyo waktigii inuu shirku bilaamo iyo in hawsha kala socota iyo waxyaala noocaas laakiin arrinta jirta ee arrinta shirta meesha ka qurmayso waa arrimaha waaweyn aan kuu sheegay ah kolbaba hir cusub oo la bilaabayo oo siixaasha qaar kamid ay leeyihiin waa in haddana lasoo celiyaa aqalkii sare qaar ay leeyihiin waa in doorashada lakala hormariyaa arrimo noocaas waa jirjiraan oo aadmoodo inuu sii jiiday baasha waa gartay waxaa jira arrimo waaweyn oo u baahan xal ah oo dhibaatadii waddan ka mid tahay qodobadan waaweyn eeay ka mid tahay soo xulidda baarlamaanka iyo soo gebagabeynta xilliga kala guurka marka madaxweynuhu marba haddii intaasoo sano soo samrey ma ahayd inuu ka baxo shirka hadda muusan dhihin waan ka baxay waana ka baxay muusan dhihin afkiisana lagama haya weli
kaas waxa uu ahaa la taliyaha madaxweynaha arrimaha dib u heshiisiintii nabadgelyada cabdulqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo ugu warramayay khadka telefoonka ee magaalada nairobi